kulankan oo eedan heersareeya oo ah qabaan qaabiyeen maamulka jaamacadda balasma ayaa laga qabaday magaalada beledweyneha xafladun kooban oo kasaabsanay tiin tartamo ka deeqda walbarasho ee jaamacadda balasma ayaa anfideedii ardayda cusub ee kabiirayta jaamacadda balasma ee magaalada beledweyne ee afarta sane ee hadareerta korintiiy weliba goobta ku hadalay maamulka jaamacadda balasma ee faraashe magaalada beledweyneha ustaad cabdinaasir iyo ku warbiya muhiimada jaamacad iyo englantan in minaxa bilaasha ayay ardayda yasiida axdaafta laga leeyahay kuraasta minaxada ee jaamacadda bixiso mu'asasada jaamacadda balasma ayaa go-aankaada lahayd in sanad kastoo jaamacaddu bixiso kuraas tusaale ahaan xarunta muqdisho sanad kastoo waxaa laga bixiyaa boqol kursi oo minaxo ah gobollada kalena si la mid ah gobollada qaar afartan bixiya kursi soddon kursi labaatan kursi gobol kasta baaxadiisa iyo nambarka ardayda oo hayo ku xihan tahay sanadkin sanadkan waa sanadkii toddobaad ee xarunta balasma beledweyn oo ay bixiso kuraas minxa ay ugu talagasho in la siiyo ardada isdiiwaangelisay ee ku soo baxay imtixaankii dowladda ee soo baasay ee la hubiyey natiijadiisa inuu soo baasay arday kasta ee halkan fadhiya waxaa la hubiyey markuu isdiiwaangelinay kaarka roon nambarka inuu imtixaanka wasaaradda galay lana xaqiijiyay inuu ku baasay taas waa ahdaafta koowaad in ardayga la hubiya in imtixaankii uu galay kuna baasay kadibna uu soo buuxiyey shuruudihii jaamacadda ay ugu baahneed ardayga isdiiwaangeliya broseskii uu soo mara ugu dambayn waxaan taaganahay maanta xafladdii qoratuurka madaxooyin jaamacadda kuraas ay bixinayso waxaa loogu talagalay arday kasta ee halkan fadhiya inuu nasiibkiisa sanduuqaas gacanta geliya wuxuu ilaahay ugu calfo u leeyahay waxaana kumid eeg macalimiintii kulankaha ku qeyb galiyaan hambaliyayeen ardayda aan tartamaasi deeqda walbarashada ee bilaashka ee jaamacadda balaasmaha
mahadnaq ayaan u jeedinayaa jaamacadda balaasmo sifada ay u bixisay aqoontaas oo maaragtay bilaashka ah ama middaas oo kala barka ah oo qofkii maaragtay yacnii kasto oo macnaheedu ay noqonayso qof kasta oo jaamacadda balaasamiyaday in uu helayo wax ugu yaraan kala bar ah oo maaragtay ka mid ah midna uu helayo yacni dhammaan in bilaash uu waxbarashada ku barto xaqiiqa waa farxad in aad ka soo gudubtay dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare ee maanta aad u gudbaysid heer jaamacadeed wax ilaahay loogu mahad celiye waaye xaqiiqa dad badan oo adigoo kula mid ah ayaan fursaddan helin waayey raadiyey inuu ilaahay ku siiyey marka fursadda ah waa wax ilaahay loogu mahadnaqo oo mar kasta shukrigeeda aad la timaadid waajib ay tahay taa waa tan shakhsiyadeed tan labaad heer aad ka soo gudubtay heer labaadaad u socotaa heerka labaadaad u socotid waxay rabtaa inaad is ad adkaysid akhrintaada badisid qoraalkaada badisid adduunka maanta teknolojiyadda uguura aad la jaanqaadid
dhowr iyo toban sano ka hor magaaladan ardayda markay ka baxaan iskuulaadka waxaa dhici jirtay in safar la aado oo meel dheer waxbarasho loo doonto laakiin balasmo waxay qayb ka tahay jaamacadaha noogu keena waxbarashada deegaankeenii ama meeshii aan joognay taas waa ugu mahad celinaynaa jaamacadda balasma waxaan kaloo jaamacadda balasma ugu mahad celinaynaa inay bixiso wax la yidhaahdo scholarship scholarshipna dhammaanteen waa naqaanaa waa waxbarasho bilaash ah waxbarashadii bilaashka ahayd oo tartan loo galaayo haddana waxay ku sii dartay jaamacaddii in qaybta kale ee scholarshipka waasay in haddana boqolkiiba konton waxbarashadii firi looga dhigo